Xaalad biyo la'aan oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada ayaa ka jirta degmada Farlibaax oo afartan iyo shan kiiloomitir u jirta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Xaaladda biyo la'aaneed ayaa timid kadib markii ay gureen ceelashii ay biyaha ka heli jireen dadka iyo dunyada ku nool degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan. Cabaali Isaaq oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Farlibaax iyo qaar ka mid ah bulshada degmada ayaa codsaday in loo fidiyo gurmad biyo dhaamin ah.
oo baahida badana ay ka jirtay deegaankan Firlibaax degmada Firlibaax hadii ay tahay cilada hadii ay tahay cagsi bari hadii ay tahay meesha leeraha doonyaali waxaa ka jirta xaalada biyo la'aan badan xilli kullo aad u adag lagu jira dhalinyarada halkan intan waa mahad celinaynaa waxaan codsanaynaa dadka wax haysto maxsinita iloo waxsiiyey in baahi biyo hadda inooga darta xilliga maanta la joogo ay biyaha aad u daran yihiin haddii ay tahay maamulka gobolka ugu horeeyo muuse salaad weheliyo iyo ku-xigeenkiisi iyo maamul goboleed hirshabelle intaba waxayna awoodaan carrada biilaanta ka jirto iyo hay-adaha waxaan u dhibayna codsigaas dadka baahida uu qabo wixii maanta meesha aan ka qabsan wada ujeedeen dadka oon raal biyo male shaaqo biyo male wadda oon baa ka jira ummadii oona u baaba u haysaa haddee maantana foosto iyo laba baabuur iyo saddex baabuurna waxba tiri mayso wax ka weynaana deeqo wax ka weyn ama shan baabuur ama lix baabuur ka yar degmadaan ma deeqdo marka waxaan rabnaa eedaha caalamiga ama dadka islaamkaa in ay biyo khayr qabana siiyaan oo waxay noo awoodaan oo biyo ay nagu takulayaan ama ceelkiiga ayna haday noo heli karaan ceelkiiga hadday noo heli karaan ay noo raadiyaan saasaan u baahannaha afar boydadoo la keena haddaan kor wax ku tiri wayse haddaana baahida aaday u baahan tahay meesha hadda maanta aad biyaha nooga keenaysiinna waxaa nooga fiicnaan lahayd gargaar degdega in nooga keena haddana biyahaa nooga daran waxaan caalanka ka codsanaynaa in oonkaa nooga darana maanta biyo haddii ilaaha awood leh waxaad noo heli karta inaad siisiin sanad walba marka la gaaro xilliga jiilaalka waxaa guraguud ahaan ceelasha biyaha ee ku yaala degmada farlibaax waxaana saameyn ku yeelataa dadka iyo duunyada ku dhaqan degmadaasi